bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka darsan caawa idin haysana waxaa ugu waaweyn hay-adda sirdoonka qarankii nabadsugidda soomaaliya nisoo gacanta kusoo dhigtay sheekh axmed saakeye oo lagu eedeeyey faafinta afkaar xagjirnimo awladku amniga aa maamulka koonfur galbeed oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug wafdiga socday dowladda soomaaliya oo ka qayb galay shirarka wasiirada maaliyadda dalalka geeska afrika oo ka furma dalka etoobiya hay-adda cilmibaarista soomaaliyeed oo dignin horle ka soo saartay roobab dabeelo wata oo kusoo jaa gudaha soomaaliya munaasabad ay ku kala jebinayeen arday dhammaystay dugsiga dhexe iyo midka sare ee amjanta oo lagu qabtay magaalada muqdisho gobolada soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo walaac ka muujiyay saakac ku yimid qiimaha shidaalka dalka kenya wararka dibadda waxaa ugu waaweyn iska taylan oo gacanta ku dhigay afar iyo toban jir rastaas ku furay dad ku sugnaa goob laga dukaameysto
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen taladaa taariikhduna ku beegan tahay saddexda bisha tobnaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeenay ridu dalsan oo faahfaahsan hay-adda nabad sugadii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa gacanta kusoo dhigtay sheekh axmed saakey oo lagu eedeeyay faafinta afkaaru xagjirnimaha oo lid ku ah nabadda iyo xasiloonida weliga cabdifataax ciilka casa ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaran iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug madaxweyne cabdicasiis laftagaran ayaa markii uu gaaray magaalada dhuusamareeb waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale oo garoonka uga hortegay iyadoona sidoo kale xubnaha soo dhaweeyay qeyb ka ahaayeen wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la filaya in caawa kulamo kala duwan uu magaalada dhuusamareeb kula yeesho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagana halkaas u jooga dardargelinta howlgallada lagula dagaalamay al-shabaab wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in socdaalka madaxweynaha koonfur galbeed ee dhuusamareeb uu ku yimid ka gadaal culeysyo siyaasadeed oo uu kasoo jahay mucaaradkiisa islamarkaana halkaasay gaareen dhowaan mucaaradka madaxweyne cabdicasiis laftakareen iyagoona dhuusmareeb ugu tegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo halkaas ay kulamo kula soo yeesheen kulamada xasan sheekh laftakareen ayaa waxaa lagu gorfeyn doonaa sida wararkaan ku helayno dagaalka qaranka al-shabaab iyo sidoo kale buuqa siyaasadeed ee ka taagan dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan doorashada kursiga xilka madaxtinimada maamulkaasi iyadoona ay xusid mudan tahay in lafdigareen uu xilligan wajahayo culeysyo siyaasadeed uga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed kuwaasoo doonaya in isbeddel maamul uu ka dhaco maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana doorasho la aado bilaha soo socda xubnaha mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa kamid ah guddoomiyaashii hore baarlamaanka soomaaliya rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari maxamed musan sheekh cabdiraxmaan iyo sidoo kale gudoomiya hore baarlamaanka soomaaliya marna soo noqda madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo fara badan oo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka ee nisa ayaa gacanta kusoo dhigtay sheekh axmed saakey oo lagu eedeeyey faafinta afkaaru xagjirnimaha oo liid ku ah nabadda iyo xasiloonida warkan waxaa faafahinaya elkacase
magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa maanta laga soo dejiyey sufyaan sheekh axmed taakeye oo waayihii dambe la sheegay in uu faafinayay afkaaro xagjirnimo ah oo liddi ku ah nabadda xasiloonida soomaaliya sidoo kalena aad u ta qoraal ay daawacday warbaahinta dowladda ayaa u qornaa sida tan hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka ee nisa ayaa gacanta kusoo dhigtay sufyaan sheekh axmed taakeye oo waayihii dambe faafinayay afkaaro xagjirnimo ah oo liddi ku ah nabadda xasiloonida iyo dowladnimada soomaaliya sidoo kalena taageeray dagaalamayaasha al-shabaab sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay warbaahinta dowladda sidoo kale sufyaan oo ah muwaadin soomaaliyeed oo deganaa magaalada nairobi ee dalka kenya ee ay hay-adda nabadsugidda ka soo dejisay magaalada muqdisho waxaana ay ku bilowday baaritaano iyo waraysi la xiriira cilaaqaadka la dhexeeya dagaalamayaasha al-shabaab shabakadaha kale ee ku xiran iyo shakhsiyaadka la wadaaga fikirka analista ku ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed sidoo kale qoraalka ka soo hay-adda nabadsugidii qaranka nisa ayaa waxaa lagu sheegay in hay-adda nisa ay ka go-an tahay in gudaha oo gacan saar muuqda yuulid mid qarsoon bala leh darabsiinta iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay warbaahinta dowladda sirdoonka soomaaliya ayaa sidan oo kale maalmo ka hor gacanta kusoo dhigay ganacsadee lagu eedeeyey inuu al-shabaab hub iyo weliba agabyo ay u baahan yihiin uga soo iibin jiray gudaha dalka shiinaha ganacsadahan ayaana markii ugu dambeysay ku xidhnaa magaalada nairobi cabdifatax muun warbaahinta dalsan muqdisho mahadsan adiil kacsi hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ayaa waxa ay digriin ay kasoo saartay isbedelka cimilada la filan karo in roobab dabeelo wataa ay kaga da-aan gudaha soomaaliya hay-adda war-saxaafadeed soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in shacabka soomaliyeed looga baahan yahay inay ka fiijignaadaan islamarkaana ay u diyaargaroobaan roobabkaas oo la filayo ama la saadaalan inay ka da-aan qeybo kamid a gudaha soomaaliya oo qeyb ka tahay gudaha magaalada muqdisho caasimada dalka iyadoona hay-adda shacabka soomaaliyeed ugu baaqday inay u diyaargaroobaan waxaana sidoo kale la sheegay in loo baahan yahay in arintaas aada ay maamulka dowladda hoose xamar isaga xil saarto sidoo kalena duugista godadka sidoo kale meelaha biyo mareennada gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay soomaaliyeed ugu gudbino hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ay u gudbiso shacabka soomaaliyeed digniin badeed oo halis ah ilaahay ha naga badbaadiye waxaan ku magacaabnay digniinta labaad waayo digniin hore ayaana la siiyey waana qaadanay hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed muddo sideed sano ah ayay jirtaa dowladda iskale intaas waxay ku mashquulsaneed loona xil saaray cilmi baarista ku saabsan badaha soomaaliyeed hadday tahay khayr tahay iyo hadday khasaaro tahay khayraadka noogu jira sharciyada lagu maamulo annaga kaynay kii caalamka badaha sida loo maro badahayna deegaanka sidoo og yahay arrimahaasoo dhan iyaan daba soconaa dowladduna nagu og tahay nala kala sugaayo raboor sanadeedna ka bixino ama ka yar nala kala sugaayo wixii jira inaan ka hadalno haddaba arrimahaas soo korortaan rabnaa inaan digniintaan ka bixino saad ogtihiin caalamka waxaa naga soo gaaray dayrtan in geeska afrika roobab badan ay ka di'i doonaan oo u dhigma saddex ulaab roobabkii hore u di'i jiray kuwaasoo dabaylo wata lagana yaabo webiyaashu inay fatahayaan iyo waadiyaashu oo dhibaato badan ay keenaan duufaan ay ku dhowaato ilaahay naga qabtay hay-adda musiibooyinka qarankuna aada iyo aaday u faafisa noona soo gaarsiisay guud ahaan shacabkuna maanta waa ka warhayaa iyo hay-adihiisa maamul ama kuwiisa cilmi baaris anagu haddaana hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed arrinta isbedelka cimilada waa daba soconaa
munaasabad ay ku qalinjibinayeen ardayda dhameysatay dugsiga dhexe iyo midka sare ee abjad ayaa loo qabtay magaalada muqdisho safe cusmaan ayaa warkaan faahfaahinaysa
saddex kaala tihiin macalimiinta kuwa tacaliinta toosiyo laga tanaada ayaa tihiin munaasabadan ayaa ahayd mid ka kooban laba qaybood oo ay ku qalin jibinayeen ardayda fasalka sideedaad ee u gudbaysa dugsiga sare iyo sidoo kale ardayda ka baxday dugsiga sare ee abjad primary secondary school kuwaasoo ah dufcadii sagaalaad a munaasabadan waxaa ka qayb galay martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin waalidiin macalimiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan madaxa waxbarashada iskuulka maxamed cusmaan ayaa ugu horeyntii goobta ka hadlay
waxaan soo dhaweynaa dhammaan martida waalidiinta ardayda qalanjibinayso baa saxaafaddu ujeeddada aan maanta halkan u joognan waxaa waaye waa xaflad qalanjibin dufcada sagaalaad fasalada dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ee sideedaad fasalka sideedaad iyo fasalka laba-iyo tobanaad sidaa og tihiin iskuulka abjad wuxuu ka mid yahay iskuullada magaalada muqdisho ka howlgala islamarkaana bixiyo waxbarasho aasaasi ah ujeeddadiisna ay tahay inuu marwalba soo saaro jiil anfacayo ummadda soomaaliyeed sidaa daraaddeed maanta waxaa hambalyada la wadaagaynaa kuwa qalinjiwayaasha ah ee ka soo gudbay wakhtiga dheer waxbarasho ay soo wadeen qaar ka mid ah macalimiinta iskuulka abjad primary secondary school martidii iyo waalidiintii ardaydan ayaa goobta ka jeediyey kelmado dhiirigelinaya ardayda kuna baraarujiyey inay sii wataan waxbarashadooda ardo fiicanaa joogta marka waxaan leenahay kuwa ee, dhahaya ee, abaayo iska dhaaf iskoolka ha aadina aniga adigu aan wada hadalna guriga u gooy buwaagta hoosuga waxaas ka leexda waxba idiin geyn maayaan aniga hadda in la hadlaa ba iyo taa weligay ma dhigan waana jeclahay ardada haddaan ka shallaayaa haddaan ka shallaayaa waxaan leeyahay dad waagi hore wax baro laheyd horumaraad gaari laheyd marka hadda ka shallaayga haddeeran ka joogaa marka sideedoo kale gadaal ha u shallaayinine waxbarta waxbartaa heer sare gaara waxbartaa wax kasta qabsada waxbartaa heer meel fiican gaara Een, ardayda dugsiga sare ka gudubtay ee jaamacadaha u gudbay waxaa laga rabaa qodobka ugu horreeya waxay tahay waxay matalayaan iskuulka oo ay matalayaal u yihiin sidaa daraaddeed waxaa la rabaa maadaama ay magaca iskuulka ay ku matalayaan bulshada ay aadeen waxaa la rabaa in qiimihii iyo dadaalkii iyo waxqabadkii iyo wixii macallimiintooda ay soo bareen inay soo muujiyaan ayaa laga rabaa waxaa laga rabaa in dadaalkii ay gudaha iskuulka ku hayeen inay sii labalaabaan laakiin aysan dhihinin waxbarashadii qaybtii ee iskuulka ayaan dhameeyey heerka jaamacadeed waa waa iska seeseexa aysan noqone in xoogga ay sii saaraan qof walba markii la weydiiyo maxaa jeceshahay oo ma dugsiga markaa joogtid maxaa jeclaan lahayd maalinta kugu farxadda badan maalintee noqon lahayd marka qof walba marka wuxuu ku jawaabayaa een, waxaa ugu farxad badan maalintii aniga aan qalajibiyo oo aan gaaro fansurna cala alqowmi alkaafiriin marka marxalad haddii la joogo waxaa loo gudbaa marxad kale marxalad kale ayaa loo gudbaa oo sida ee, dugsiyada qur-aanka loogu qalinjibinayo ayaa waxaa loogu qalinjibiyaa iskuullada jaamacadaha noloshana waxay ku leedahay saameyn weyn ayay ku leedahay
marka ogsoonow haddii waajibka ku saaraa gudataa iyo haddaadan gudiniinba mar walba waxaad sugi doontaa waa awaalmarin awaalmarinta lagu gaddoonsii doono ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku gaddoonsii doono waa awaalmarinta adiga waxa aad kasbatay oo hadda dunida intaad dul saaran tahay adiga aad shaqaysataa marka saa daraaddeed hadalka waxaan ku soo afmeerayaa qof walba waajibaadka lagu saaray gudo una gudo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaah u gudo si awaalmarinta biri ee u noqoto mid adiga aad ku faraxdo sidoo kale ardayda fasalka sideedaad iyo kuwa dugsiga sare ee ka qalin bedelanayay iskuulka abjad ayaa dareenkooda ka hadlay iyagoo qaarkood farxadooda ku cabiray suugaan gabdhada kalin kuu dhacdaba wadkaad u dhowaanayda afkaad ka dhammaanaysaa dhabtuna waa aakhirada waxaa jahanamo ku dhaca dembiisheeduna gubtaa ninkii dhabadeeda mara jannana dhaya laguma galo dharaarta qiyaamahana waxaad waxaad dhita keedsatay waxaad dhiitaad heshaa dhankaa waxaa uga socdaa waxa dhacay dhaaf oo ka gudub wakhtigiyuu kaaga dhumin dharaaro daraata tagay u yeela dhugsaa dambaa dhigtiya tale kaa rabtee hogaamiyihii iskuullada horumarkii bulshada abjad inuu yahay dahmiyaa kaa saaran guri walba hoygii muddo walba dhaqankii cirkoo soo gaduutiyo guud ahaan iskuullada geeyadaa laga furay midka ugu garaadwacnaa abjad inuu yahay dahmiyaa kaa saaran dufcadda sideed iyo tobanaad ee dugsiga dhexe markan fooman ka noqdeen dhar cadeyska qaateen allailee maadooyinkuna way isbedeleen maskaxduna inay kobacdo jirka keliya ka kobcinahe maskaxdana ha kobcaano koley abjad macallimiin waxaa joogaano u imaadeenba inay dadka maskaxdooda dhisaan koley macallimiinta jiimka jirkay dhisaan waxba igama gelinin markana dufcaddii
aada ayuu umahadsan tahay wareega safa markana dhegeystayaal haddii aan eegno soomaalida waa dorobalada soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa walaac ka muujiyay sarakac ku yimid qiimaha shidaalka dalkaasi wareega cabdulaahi axmed daada ayaa warkaan kasoo diray dhadhaab
shanlihii shan boqol buu ahaa waagii hore haddana kun iyo laba boqol buu maraya kun iyo laba boqoloo shilin kun iyo laba boqol maadaama uu maraayo dadkiina lacagtii lagu kordhiyana ma ogolo guud ahaan waddankani kenya tan iyo horaantii sanadkan waxaa ka taagnaa sicirbarar aad u baahsan taasi oo saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee waddankani kenya oo ay ka mid yihiin shacabka ku nool xeryaha dhadhaab arrintani ayaa waxaa walaac ka muujiyey darawallada ku shaqaysta gawaarida yaryar kadib markii shidaalka uu cirkaas ku shareeray maalmihii aanu soo dhaafnay qaar ka mid a darawalladaasi oo la hadlay tv-ga dalsan ayaa sheegay sida tan ee dhammaan waxaan salaamahay tv-ga iyo suxufiyiinta halkaa noogu imaadeen soo booqatay ee intaa kadib ee waxaan rabaa inaan ka hadlo ee sixir bararka xerada ka jiro sixir bararkan waa sixir barar aad u kordhay wuxuuna ka jiraa saan dareemaya kenya afarteeda qilbo laakiin annaga haddii aan nahay xerada xagadheer ama qaxootiga aan joogno wuu nooga sii daran yahay laba qaybood ayuu nooga imaan jiray midna wuxuu ka imaan jiray dhankan soomaaliya midna wuxuu ka imaan jiray dhanka gudaha kenya kii soomaaliya ka imaan jiray waa horaaba noogu dambeysay kii hadda inta ka imaan jirayna wuxuu marayaa ee five litrki wuxuu marayaa kun iyo laba boqoloo shilin uu marayaa waad garan kartaa waa laba boqol fi- one liter waa laba boqol iyo wax ka sarreeya uu noqonayaa marka waad garan kartaa sixir bararka intuu maraayo wax dhaqaaqi kara ma lahan gaari la raaci kara ma jiro dadkiina waa dad iska qaxooti ah oo iska rifiiji ah xaaladoodana waxay maraysaa inaynan lacagba aysan awoodin qofkii aad tidhahda "Dhe- dhe- dhagaxley baan ku geynayaa oo kaleeto afar boqoloo shilin aa laga dhigay meeshii waagi hore uu ka yihiin jiri laba boqol qofkii wuxuu leeyahay aniga qaxooti baan amana awoodo qaxootiga dhexdiisa dadka ka shaqaynaya oo tagaasilayda oo qaxootiga ka shaqaynayay awal waxay ku shaqayn jireen laba boqol hadda boqol iyo konton laba boqol ay ku shaqeeyaan mana isbixinayso haddii laba boqol uu qaado oo saddex goor uu iska daba noqdo ten tenka uu isaga daba noqdo shidaalka iyo five litrka uu ku shubtay uu dhammaado kun iyo laba boqol oo wuxuuna haystaa afar boqol oo shilin uu haystaa marka sidaas darteed xaaladda waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala ayaanu caabanaynaa shidaalka aad iyo aad buu noogu kacay hadda waxaan taaganahay inaan baabuurta iska dhigno qofkii nafarkii waxaa lagu qaadaa afar boqol afartaa boqol markaad tidhaahdid shan boqol inaad ka dhigta aad damacdo oo aad u sheegto in shidaalka uu qaaliyoobay waxay ku leeyihiin annaga waxaa waxba nagama gelin haddaa intaasi ka yar nagu qaadayso nagu qaad haddii kaleetana gaariga waa ka degaynaa hadda waxaan taaganahay inaan baabuurta dhigno oo shidaalka xaggiisa oo qaaliyoobay shanlihii shan boqol buu ahaa waagii hore haddana kun iyo laba boqol buu maraya kun iyo laba boqoloo shilin kun iyo laba boqol maadaama uu maraayo dadkiina lacagta in lagu kordhiyana ma ogolo annaga hadda waxaan taaganahay baabuurta inaan iska dhignaan taaganahay markan waxaan ku iibsan jirnay qiimo toddoba boqol mar shan boqol iyo konton mar siddeed boqol mar sagaal boqol sagaalkii boqol isugu yahan ku qanacsanayn haddii waxaa lagu daray kun iyo boqolaa laga dhigay saddex boqolaa la- la korsaaro oo deg deg ah marka waan yaabanaha ilaahay noo maqan xarada xagardheer ayaan ku noolahay xaafadda iwal aad iyo aad buu shidaalkaada noogu qaaliyoobay shacabkana ma ogolo inay lacagaa wax noogu daraan owalba shan boqol buu ah hadda lix boqoloo shilin ayaa ku darsantay aad baan ugu dhibbannahay dadkiina haddee wax waan fahansiin lahanoo qofka aan qahdnabo ha owal halka qo- labada qof waxaan ku qaadi jirna boqol shilin hadeertaan qofka boqol iyo konton shilin markaan dhahno aad buu ugu xumaanaya wuu diidayaa hadeertaan hataa laba gabdhoodaan wada halkaan aan iskugu dhacno waxay dhaheen boqol shilinaa laisku qaadi jiray boqolkiina annaga waxba naguma taraayo marka sidaasaa jiro aad baan ugu dhibbannahay ma garat sicir bararka ka taagan dalkani kenya ayaa loo aanaynayaa madaxweynaha waddankani kenya william samoy ruuto iyo xukuumaddiisii ayaa kordhiyey canshuuraha laga qaadayo dadka kenyaanka ah cabdulaahi axmed dada dalsan t v xeryaha dhadha
guud ahaan dhegeystayaal warkii habeen caba darsan waana ganta
wararka ma haysa hubsiima uhelidoodii hufaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matanin warlahelyaabaha talalxil